xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa xaaladaha adag oo dhanka nolosha ah isugu soo saareen dadka barakacayaasha ah ee ku nool kismaayo kuwaas oo aan haysan adeegyada aasaasiga ah sida biyaha iyo raashinka barakacayaashani ayaa sheegay in aysan haysan wax ay ku soomaan ama ay ku saxuurtaan waxa ayna walaac ka muujiyeen xaaladooda iyagoo rajo ka qaba hay-adaha samafalka iyo dowladuba inay caawimaad soo gaarsiiyaan haddaba qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaan ka wareysanay xaaladooda nololeed waxaayna codsadeen in gargaar deg deg ah lasoo gaarsiiyo bishan hadda aan ku jirno waa hadda noos bishii ramadaanka waxaan jecelnahay hay-adaha wax bixiyo ilaaha wax bixiyo deeq iyo deenba allah bixiyaa la dhehe hay-adaha wax bixiyo in waxaan rabaa kaamkeenna iyo baraka oo dhanbo hal maada hal mar hal meel aan ka wada hadlaynaa barakac waa dayacanya ilaahay dayac bixiyo barakac wax kastoo u baahan waa tabaalaysan bac ma haasto qaaraa god ku jiraa cariiriya ku jiraan qabri hataa haddii qof dhintaa hataa meel cariiriya ku jira ilaa bood loo dumiyo waa meel kala leexdaa malaha maxaan ku dhahdaa wax mar dhow oo deeq ahaan ahoo dadka soo gala malaha waxaan jecelnahay meel loo dhaqaaq marsaa hawr ooguma umaan lahayn qof bini aadan ah haddii shaqo jirto magaalada hadda intaan dad aad arkaysa jaa magaalada in la maraa lasoo wareegaa lasoo noqday wax la haaya ma jirto ilmaha waa lasdhex fadhiyaa leh gaargacankii ka shaqaynay tii biyo arooraysa tii oo shaqo guri ahayd waxaa ku tiran gaalada tumashay aadee naga taga shaqa ma u baahan ankaa gurigaan ka shaqaynaysanayna markuu gaal wax ma bixiya allah wax bixiyo deeqda allah bixiyo dadkeena waalaheena oo samafalka naaga dhadhow waxaan rabnaa inay samafalka iyo hay-adaha iyo dowladda ay noo soo wada maraan noo soo muujiyaan barakac aadaa loogu tabaalaysan yahay waxaan ka cabanaynaa musqul la'aan biyo la'aan wallaahi dhibaato baasanaa iska jirtaa dad aan shidan karin dabkoodaa jirtaa waxaan rabnaa hay-adaha inayna soo gaaraan ilaahay baa wax bixiyo iyo dowladda muxuu aha jubbaland inay wax noo qabtaanoo dadkan muxuu aha barankaca la soo gaaro musquliya ugu daran biyihii dhibaato xoog laho baaxsan xanuun dadku wuu iska bukaa isbitaalladii lacag lagu tegaayo ma laho waxaa jirta in soonkanna nalaga caawiyaan rabnaa hadduu ilaahay idmo insha allaahu